ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare ayaa weliba u soo daafuray howlgelinta maxkamadda xabsiga muqdisho okyaala kilomitra toddoba oo landhisi qaab casri ah kaasoo lanka talgalay in maxaabiista lakihirab maadaama iyo baahi xabsi soomaaliya ku jartay welina ayaa ku qeyb qaadaasi horumarinta xanaanka cadaalad iyo garsoorka dalka munaasabada xabsigan lagu xarig jaraaye weliba gobro ku hay wasiiro xildhibaano wakiilo ku dareera hay-adaha qaramada midoobe oo biyihii dhaqaalaha laka dhisi xabsigan oo sida casriga ee landhisi iyo marti sharaf kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare oo hadal kooban meelase kajeedi iyo weliba wasushay intuu xukuumadda iyo xooga saarasa sidii dalka uusan weellada lahaya xabsiya casri ah oo daboolo karo baahida xabsi ee kujaarta soomaaliya uso-oona umahanagay hay-adaha qaramada midoobey iyo deeqbixiyaasha ku qiib qaaday dhismaha maxkamadda xabsiga muqdisho oo kayaala kilomitira toddoba eksa control afgooye xukuumadda anigu aan ra-iisul wasaareheeda ahay markay timid waxaa aada iyo aada runtii noogu weynaa oonu arkaynay ahmiyadda uu leeyahay garsoorka waxaa noo muuqatay inuu yahay injinka dhaqaajin karaa horumarka dhaqaalaha iyo horumarka amniga oo ahaa labadii ugu darnaa maadaama amniga aan ka shaqaynayay si xoog leh oo priority u ahaa dhaqaalahana iyo reformka dhaqaaluhuna si xoog leh ay qasab ahayd in lagu bilaabo waxa u aragnay inaan laga reebi karin oo aan labadaas aysan socon karin haddii aan garsoorkana aan lala dhaqaajin on priority saa darteed ayaa waxaan dhahnay waa in laga dhigaa tiir gaara oo ka baxsan amniga oo noqdaa tiir mustaqil ah oo gaar u jooga oo la yidhaahdo tiirka garsoorka iyo cadaaladda maanta la dagaalanka musuqa ayaan la dagaalanay ogtihiin meesha laga gaaray haddii aan reform lagu samayna cadaaladda iyo garsoorka waxba lagama qabteen cadaaladdii waad aragteen dadku siday u aamineen waa markii ugu horreysay oo dahnay life bay noqonaysaa waa in la fiirsado oo dadka soomaaliyeed ay ogaadaan xataa waqaa'icda ka dhacaysa maxkamadaha dhexdooda ka dhacaysa iyo sidee dadku ay isu difaacayaan iyo sidee wax loo eedaynayaa iyo sidee maxkamaddu u socotaa cadaaladdu sidee tahay inay dadku indhahooda ku arkaan sida adduunka ka dhacdo ayaa soomaaliyana aada ogtihiin inay uga socoto kaysaska oo dhan inay dadku si dhab ah ula socdaan waxa soconayada marka arrintaasi runtii waa horumar weyn ee cadaaladda in la horumariyo iyo garsoorka in la horumariyo ma dhacdeen marka horumarin dhaqaalana lama samayn karo mid amnina lama samayn karo haddii aan injinkaasi shaqayn oo uusan asagana inta kuwaas xoog la saarayo aan xoog la saarin xabsiga landhisi qaab casri iyo weliba lanka talgale intii laka hiri maxaabiista islamarkaana iyo ka helan adeegyada muhiimka ee sida markaasi walbarashada iyo xirfadaha kala duwan ee galanta oo laka barada doona iyo walyaabo kale oo kumid ah daryeelka maxaabiista